deegaanka xildhabi ee gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya islamarkaasna boqol iyo konton kilomitr jihada koonfur galbeed ka xiga degmada hubyo ee gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa waxaa ka dhacay weerar la sheegay inay soo qaadeen dagaalamayaal ka tirsan dhaqdhaqaaqa xarakada al-shabaab ee gacanta ku haya deegaano iyo degmooyin ka tirsan koonfurta gobolka mudug ay ugu tahay degmada xaradheere weerarka shabaabka ay soo qaadeen cabdiqadar waxaa la sheegay in ay ku dileen ku dhawaad saddex qofood halka la sheegay in mid kamid ah dadka goobta ku sugnaana ay kaxaysteen sababta al-shabaab weerarka ay usoo qaadeen waxay dadka deegaanka xidhiiro idaacadda siinba ay deegaanka la samaysay dadka qaar oo aan la hadalnay waxay noo sheegeen inay ugu wacneed in shabaabku ay digniino ka bixinayeen muddooyinkii lasoo dhaafay jidgooyo raggaasi u diilay deegaanka xidlabi oo ah deegaan xadka ay kala wadaagaan gobolada galgaduud iyo mudug ee bartamaha soomaaliya gaar ahaan deegaanka waxa uu ka mid yahay tuulooyinka hoos yimaada magaalo xebeedkoobiyo ee gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya marka shabaabku ma jirin iska horimaad sidaas u weyn oo maleeshiyada ay la galeen marka laga tago dagaalamayaal la aaminsan inay ka tirsayn xarakada al-shabaab oo la sheegay inay ka baxeen dhanka iyo deegaan lagu magacaabo dabagalo oo isla ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya oo deegaankaa gaaray oo laba gaadiid oo nooca dagaalkaa watay ku dhawaad saddexdaa ninna ay geeriyootay mid kamid ah raggii isbaarada ay u tiilanahay shabaabku nolosha ku watay waan gartay marka waxaan u fahmay rag maleeshiyada oo cisbaaro dhigtay ayay shabaabku la kulmeen dagaal baana halkaa ka dhacay sidaasaana ragga lagu dilay waa sidaa dadka deegaanka xiriiro idaacaddu ay la samaysay ayay taa inoogu xaqiijiyeen muddooyinkii lasoo dhaafana deegaanka dadka deegaanka waxa ay ahaayeen kuwo cabasho ka muujinaya isbaarooyinka waxaa xusid mudan deegaanka in gebi ahaanba ay tahay markii ugu horeysay deegaankaas oo ay soo gaaraan dagaalamayaasha xarakada al-shabaab tan iyo markii guud ahaanba shabaabku ay ka howlgaleen deegaanada gobolada dhexe ee wadanka soomaaliya dadka deegaanka qaarkood gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka tuuladaas oo aan saacado ka hore la hadlay wuxuu ii sheegay in arrin shabaabku si daadmaha deegaanka ay kusoo galeen oo aan laga warqabin wuxuuna sheegay in dadka deegaanka hadda kulamo u soconaya arrintaasna ay ku guda jiraan sidii loo xali lahaa ila ka madax banaan mas-uulka xiriirka aan la sameeyey cabdiqadarow wuxuusheeg waxay sheegayaan in shabaabku ay amreen markii ragga ay toogtee dadka deegaanka in muddo saddex cisha aan la aasi karin meydka raggaasi cabdiqadarow